asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khiyaarta qiimaha leh hawadan garo xidhiidha imeea ka soo aadal iyo dibadoonaga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somaali diaspora news dot com kula soo dhawaada warar wixii dal iyo dibaddu aan idinka haynay habeenkan caawa oo mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan qodobadan caawa wararka idinku haynana waxaa ka mid a maanta oo la xusayo maalinta qaxoontiga caalamka iyo hadal ay ka soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo u n c r maayarka magaalada borama oo sharaxaad ka bixiyay arrimo uu kala soo kulmay wadamada yurub oo toddobaadyadii ugu dambeeyey uu safar ku joogay maraykanka oo sheegay inay khubaro dhinaca milatariga iyo surdoonka ha u dirayaan dalka ciraaq oo haatan galay xiisad colaadeed dowladda soomaaliya oo si rasmi ah daboolka uga qaaday inay la soo wareegtay hawadii soomaaliya iyo xukuumadda somalilan oo aan wax hadal ah kasoo saarin umuurtaasi khiyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay intaasi waa qaar ka tirsan warwixii caawa aan idiin hayne oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii oo fidsan iyadoo oo maanta laga xusayo guud ahaanba maalinta qaxoontiga adduunka ayaa hay-adda caalamka u qaabilsan qaxoontigu waxay sheegtay in dagaalada adduunka ka soconaya ay sanadkan oo keliya ay ku barakaceen dadgaadhaya ku tin milyan oo qof oo ah tiradii ugu badnayd uguna sarraysay tan iyo wixii ka dambeeyey dagaal weynihii labaad ee dunida waxa kale oo ay hay-addu intaas ku dartay in saddex iyo soddon milyan oo qof oo kalena ay intay goboladoodii ka barakaceen ay magan galeen gobollo kale oo ay dulsaar ku yihiin soomaaliya oo tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markii jabhada hubaysani ay xukunkii ka tuureen dowladii milatariga ahayd ayaa kubanaan kun oo qof waxay noqdeen qaxoonti u kala hayaamay dalalka jaarkaah iyo kuwa caalamkaba kuwaas oo ay duruufo kala gedisani ay ku haystaan wadamadaasi dalka kenya waxaa ku taallaa xerada qaxoontiga ee caalamka ugu weyn inta la xasuusan yahay oo ay ku jiraan qaxoonti soomaaliyeed oo ka rajo dhigay inay dib ugu noqdaan dalkoodii hooyo oo ay halakeeyeen dagaallo iyo khilaafyo siyaasadeed oo aan dhammaad lahayn maayarka magaalada borama mudane salebaan xasan xaji ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey maanta magaalada borama kadib markii uu kasoo laabtay safar qaatay muddo dhowr toddobaad ah oo ugu maqnaa dalka dibaddiisa maayarka oo soo dhoweyntiisa ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa uu dadweyne aada u tiro badan kala hadlay khayriyada magaalada borama waxaanu sheegay in safarkiisu uu ahaa mid dan u ah dalka iyo dadka reer borama isla markaana ay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay guulo uga soo hoyn lahaayeen safarkaasi maayar saleebaan oo ka warramaya waxyaabaha u soo qabsoomay ayaa sheegay lala soo mataaneeyo magaalo ku taala dalka sweden oo magaceeda uu ku sheegay safwo waxaana ay tani ka turjumaysaa ayaa uu yidhi sida ay nooga go-an tahay xidhiirka caalamiga ah ee borama la leedahay dunida kale loo sii xoojiyo sidoo kale waxaa noo hirgeshay ayaa uu yidhi maayarku islamarkaana aan ugu bishaaraynaynaa bahda ciyaaraha in borama laga dhisi doono garoon caalami ah oo noqon doona kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee dalka laga sameeyo islamarkaana loogu talagalay kubadda cagta balse ay u dhan yihiin ayaa uu yidhi dhammaanba adeegyadii loogu talagalay garoon ciyaareed si kastaba ha ahaatee maayer salebaan ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in waxyaabahaas oo dhan lagu gaari karo oo keliya midnimo kalsooni iskaashi iyo gacmahoo la wada qabsado si wada jira dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay la soo wareegtay maamulka hawada soomaaliya waana markii ugu horreysay oo ay tani dhacayso in ku dhow shan iyo labaatan sanno wasiirka gaadiidka iyo hawada sare ee xukuumadda soomaaliya saciid qorsheel oo la hadlayay laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay si rasmi a ula soo wareegtay maamulka hawada soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya maamulka hawada soomaaliya laga maamuli doono magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya isagoo intaas ku daray inay awood u leeyihiin inay maamuli karaan hawadooda mar la weydiiye wasiirka inay hayaan shaqaalo diyaar u ah in ay qabtaan hawsha maamulka hawada soomaaliya wuxuu tilmaamay inay hayaan shaqaalo badan isla markaana ay joogaan shaqaalihii hore ee kasoo shaqayn jiray hawada soomaaliya wakhtigii ay jirtay dowladii milatariga ahayd awood ugu yeelan karaan inay maamulaan hawada soomaaliya maadaama ay jiraan maamulo iskood u madax bannaan kana dhisan yihiin dalka waxa uu xusay inay soomaaliya airspacekeedu uu yahay mid qura isla markaana meel keliya laga wada maamuli doono ugu dambeyn wasiirka oo ku sugan dalka canada ayaa carabka ku adkeeyey inuu la kulmay madaxda qaramada midoobey ee gacanta ku haya maamulidda hawada soomaaliya isla markaana laga soo wareejin doono dalka kenya oo hadda laga maamulo dhinaca kalena xukuumadda somalilan ayaan ilaa hadda wax jawaab ah laga hayn oo ku aadan hadalka kasoo yeedhay wasiirka hawada u qaabilsan dowlada soomaaliya iyada oo ay dad badan oo reer somalilanhi ay farta ku godayaan in wasaarada uu garwadeenka ka yahay maxamuud xaashi ay gabtay kaalinteedii ahayd inay caalamka ku qanciso in hawadeeda ay iyadu maamusho oo aan cidna waxba loogu dhiibin ugu dambaytiina madaxweyne obama ayaa sheegay in maraykanku uu diyaargaroobayo in uu qaado howlgal military oo cad oo ay ka geysanayaan gudaha wadanka ciraaq haddii loo baahdo hase yeeshee waxa uu dib u sharciyeeyey in ciidamada maraykanku aanay dib ugu laabanayn dalka ciraaq si ay halkaasi uga dagaalamaan master obama ayaa sheegay in maraykanku uu la wadaagi doono sirdoonka uuna diri doono ilaa saddex boqol oo la taliyayaal dhinaca ciidamada milatariga ah si ay uga caawiyaan dowladda ciraaq dagaalka ay kula jirto maleeshiyaadka suniyiinta ah ee qabsaday qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi waxaanu dooranaynin hogaamiyeyaasha caraaqa balse dadka haysta ajando loo dhan yahay ay hogaamin karaan dalka xilligan xiisadu ay taagan tahay waxaa jiray codsiyo ay ku baaqayeen siyaasiyiinta maraykanka ah oo in uu iscasilo ra-iisul wasaaraha ciraaq nuur almaliki sheekh xaatim al sulaymaan oo ah hogaamiye qabiil sunni ah oo ku sugan dalka ciraaq ahna amiirka qabiilka la yidhaahdo duleym ee gobolka ambaar oo ka hadlay hadalka madaxweyne obama ayaa sheegay in khudbada madaxweyne barack obama aanay ku salaysana xaqiiqda ka jirta dalka ciraaq sheekh cali xaatim ayaa intaas raaciyey in dhibka keliya ee ka jira ciraaq uu yahay ra-iisul wasaare nuur almaliki sheekhan ayaa sheegay in xaaladda maanta ciraaq ka taagna ay tahay tii ugu darnayd ee abid soo foos saarta dalkaasi akhi arta qiimahle hawada nagala xidhiidha intaas gudahaan waxaan kusoo ilaxidhaynaa waruuxii dal iyo dibadbaan idinka haynay oo idinka imaniyey stuudiyaha shabakada ay ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaya
Thank you.